waxaaba dee kolley waa masale usuuliya maxuja mise ma aha kalaamka culimadana macruufa kutubulusuul buu taa kuba sugan yahay waayo dee fadlulmusalax baabkaa lagagama hadlo laakiin waxa ay tahay mawduuc sidee axaadiisba ma aha wax la yidhah waa xujana maahe kolley culimadutay ugu soo arooriyaan waa si loo ogaado bal calaqal dee waxay ninkii mujtahidka aqwaasha taabiciinta dee kutubta ay noogu soo dareen kolkol waxbay isku raacaan kolna waxbay isku khilaafaane dee wixii ijmaacoodiina aanu ugaba bixin wixii kale iyada iskhilaafkooda ahaydna dee ruuxii mujtahidka bal dee isagu isagoo ijtihaadkiisa ikhtiyaarku yahay ijtihaad ahaan inay tashahi iyo hawo ahayn bal aqooshooda dee kii bal uu sanad ama dee dalil raajix yeelaya uu kaba doorto wa huwa kayrulmunqadici wuxuu leeyahay maqduucu munqadici waa ka duwan yahay waa kala gaar maqduucu waa sifo matnio waa kalaamkii ama ficilkii taabici lahaabaa maqduuc la yidhaha markaa sanadkiisa lama eegayo inuu mutasil yahayo inuu marfuuciya si mawquufkii marfuucii baan kusoo maray ama munqadico waa wixii noo dambeeye waa sifo isnaadku leeyahayo waa xadiis ama marfuuc ha ahaado ama mawquufa noqdo ama maqduuco sanadkii lagu soo warinayay kala uu ku jiro oo sanadka wax ka dhacsanyna midna waa sifo matni midna waa sifo isnaad waqad waqaca waxaa dhacay fii cibaarati shaaficiyi shaafici cibaaradiisa waxa dhacay iyo wdabaraaniya dabaraani idlaaqu lmaqduuci maqduuci in la idlaaqo calaa munqadici lisnaad isnaadkiisu kii uu go-naa kala go-naa hayri mawsuuli ku xidhiidhsan aan ahayn macnaha kolley dee shaafici isaga waxaa la odhan karaaba istilaaxu weli makaama sugnaanine wuxuu leeyahy hadal shaafici maxaa dhacay isagoo maqduuc yidhi oon u jeedin taabici kalaamkii iyo ficilkii ujeeda xadiisu sanadkiisu kala go-an yahay ama sanadkiisa inqidaacu ku sugan yahay dabaraadna saasaa dhacdo isagoo maqduuc idlaaqay macnaha maqduuc buu wax ku sheegay waxaan maqduuca ahaana kalaam saxaabiba maahee waa xadiis sanadkiisu aanu xidhiidhin oo halkii ay munqadic ka cabiri laayeen ayay maqduuc cabireen shaafici qabla istiqraar liistilaax bay ahayd walow dee hadalka dee dabaraan isaga istilaaxu markaa waa sugnaadee la odhan karo waa tajawuzuun oo macnaha halkay uu munqadic ka odhan lahaayeen ayay maqduuc yidhaaheen oo taas bal marka waqad takalama sheekho abu camr halkan wuxuu imanka inooga bilaamayso dee safxadan oo dhan qaadan doonta alfaado marka la eego daahirkoodu mawquuf yahay ama aanu marfuuc ahayn laakiin xukum ahaan la siinayo xukman rafci iyo alfaado qaarkood oo ma xukman rafci bay leeyihin mise maaha ma marfuuca mise maaha culimada khilaafkooda uu jiro oo kolley barhkooda waxay raaciyaanba marka ay mawquufka ama marfuuca kaba hadlayaan ayay raaciyaanba kutubta qaarkoodii taas waa wax maqduuci kuba xidhan maaha waa wax ka gaara waa masalo kale wallahu subxaana watacaala aclam cashir halkaas inoo joog doono bilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin sayidina wamoolana maxamed nabiy ilmiyi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin allahuma anfacna bima calamtana wacalimna maa yanfacuna wasidna cilma yanfacuna walaa tajcal fii ma calamtana wabalan calayna ما سامك أمس سابعا المقدوع ها النوع الثامن نوع سداداد أنواع دي حديثك كومد إيه المقدوع مقدوع وي مقدوع كالقوي أما ما عند علماء الحديث يكوبا إطلاقين وي نوع سداداد وهو مقدوع almawquufu ka lagu joojiyo weeye kuba taagan aan dhaafsanayn cala taabiciina dadkii taabiciinta aan dhaafsanayn qowlan wa ficlan qowlan aduu qowl ahaan dee loogu joojiyo hadalkoodiiya wa ficlan ficil ahaan oo wixii adugu afcaashii taabiciinta kaba mida aan iyaga dhaafsanayn ee iyaga loo tiiriyo loo nisbeeyo amase qowlkoodiiba kaba mida kaa waxay ku idlaaqaan culamaa ulxadiid oo laba yidhaah maqduuc baa la yidhaah wa huwa hayrulmunqadici munqadica hayrkii weeye oo maqduuca iyo munqadicu way kala duwan yihiin oo maqduucuna nooc gaara weeye munqadicuna nooc gaara weeye bal kolley maqduuci intan buu inoogu tacriifiyey maqduucuna sida marfuuca iyo mawquufkoo labadii noocee ku horeeyey ahaa wuxuu kaba mid yahay axwaasha matniga ayuu kaba mid yahay ama xaalooyinka iyo waxa weeyaan anwaacda kuga u gaarkaa mutuunta in xagga sanadka aan la eegahayn oo mawquufkii waxaan kusoo marfuucii kusoo aragnay rasuulka ilaahay wixii loo tiiriyo ama qowl ha noqdo ama ficila ama taqriire in marfuuc la odhanayo iyadoo inaan sanadkiisa eegin oo hadduu sanadku xidhiidhay iyo haddii aanu xidhiidhinba kol haddii qowlkii rasuulka ama ficilkii ama taqriirkii yahay marfuuc waa la odhanaya markaa sanadkii lamaba eegayo mowquufkana waxaan kusoo aragnay marka aan dee la qaydin oo mowquufku mudlaq yahay inuu saxaabada wixii loo idaafeeyo aqwaala ama afcaala yahay taasna lama eegayo xagga sanadka loogu idaafaynayo ama wax lagaga soo naqinayo oo sanadkaasi hadduu mutasil yahay iyo haddaanu mutasil ahaynba magacii kol haddii uu saxaabi qowlkii ama ficilkii noqdo magacii mowquufku waa jiraya maqduucuna waa saas oo kaleo kuwaasunbuu la qeyb yahayo waa axwaasha mat mutuunta oo markaa wixii kalaam taabici leeyahay ah ama ficilkii ah aan isaga dhaafsanayn ayaa waxaa lagu magacaabaa maqduuc dee ficlanna kaasi waa dee dad muslimiintii ka mid ahuun aada haw mudnaadeene aqwaashood iyo afcaashoodo xadiisii rasuulka ee xujada ahayd la mid maama aha kaasi oo iyada qowlka saxaabiga dee bal walow masale usuuliya ay tahay ama iyaga aqwaashood iyo madaahibtooda waa tan kollay cilmiga usuulkana laguba yaqaano ay yihiinba adilada la iskuba khilaafsan yaho daliilo waa noqonaya dee waanayna haddii bal markaa kollay suurooyin badan oo xujo noqdaana way jiraysaa laakiin halkani waa axad muslimiintii ka mida qowlkii ama ficilkii ee waxay yidhaahaan halkan waxay culimmadu u soo qaataanay anwaacdii xadiidka uguba soo dareen dee ruuxii mujtahidka ahaa ee masale doonayey inuu adiladeed baxfiyayey haddii aqwaashii taabiciintaba u arkoo iskuba khilaafsan ama masaladii laba haba noqdeen ama saddex qowle dee taasi bal meeshii si aanu qowl cusub oon cidibo odhan aanu uguba tegin aqwaashoodii inuu kaba baxa mahay uu kala doordooran bal kii daliil raajax yeelo oo si aan dee nooc yar ijmaaci hadduu kaba imanayo khilaafkaasoo laba wej un la yskuba khilaafo wej saddexaad meesha aanu jirin ixdaasu qowlin thalis waaba dhici karta in lagu tiriyo kharqa lilijmaac inay tahay bal sidai aqwaashoodii aan ugaba bixin oo ugaba doorto ama istinaasba ugu soo qaato waxyaale qaarkood ama dee waxyaale ugu dacmiyo ugu xoogeeyo ayay meesha taalaay gaar ahaan xujo maaha gaar ah oo qowlkan ama ficilkani uu xujo la xujaysanayuu daliil sharciya noqonaya ma aha ee taas bay usoo dhigtaan ay usoo qaataan balkaas ba haddaba maqduuc la yidhaha taasi waa inta tacriifka waxaanu raaciyey wa huwa kayrulmunqadici maqduucani munqadica keyrkii weeye oo macnaha waxaynu meesha jiro anwaacdii xadiidka ka mida maqduuc waxaa kaloo iyadna anwaacdii xadiidka kaba mida munqadic ayaa iyadna axwaashii xadiidka kaba mida dee anwaacdiisii waana inoo soo socdaa munqadicu maqduucana waan hayna haddaba labay kala yihiin buu leeyahay oo laba say u kala yihiin kan waa taan aragno waa waxyaalaha ama sifaadka iyo axwaalaha matniga u gaarka ah oo waa qowlkaas taabiciga ama ficilkii ama munqadicu waa umuuro dee sanad baa meeshii yaala oo waa xadiidkii aan sanadkiisa ay wax ka dhaceen bal kaas baa munqadic lagu magacaabaa ama ruuxu saxaabiga ka horeeya oo kaba dhacay si aan mursalka uga duno ayaa la yidhaayo sanad ayaa laga hadlayaa aan xidhiidhin ee ay wax ka dhaceen markaa labadaasay kala yihin waqad waqaca waxaa dhacay buu yihi fii cibaarati shaaficiyi shaafici cibaaradiisa waxa dhacay waabaraaniyi dabaraani cibaaradiisa waxa dhacay idlaaqulmaqduuci maqduuca idlaaqiisa la idlaaqo calaa munqadici lisnaadi isnaadkiisu kii uu go-naayay wax ka dhaceen laguba idlaaqo hayrilmawsuuli kii isagu xidhiidhay ee sanadkiisa la xidhiidhiyey aan ahayn munqadiculisnaadkaasi waa dee munqadiculisnaadkin buu sii caddaynayaa wuxuu sheekhu halkan inoogu sheegay fiqradan yaree kooban maqduuca iyo munqadicu way kala duwan yihiin maqduucu waa axwaasha mutuuntuu kaba mid yahay munqadicuna waa umuurahan isnaadkii dee xaggeed waxa weeyaan la eegayo waa sanadkaa aan sanadkiisu xidhiidhin taasi haba jirtee waxaa shaafici dhacay cibaaro uu leeyahay isagoo maqduuc yidhi oo maqduuc idlaaqay maxaan u jeeday xadiid aan sanadkiisu xidhiidhin oo maqduuc buu idlaaqayo waxaanay ujeeddadiisu ahayd nooca inoo dambeeya munqadica dabaraanina saasoo kale ayaa kaba dhacdayoo isagoo maqduuc idlaaqay oo macnaa wuxuu sheegay u yihi waxbuu yidhi waa maqduuc dee waxaa marka la eegana qowl saxaabiya ama ficilkii ma aha ee waa xadiid aan sanadkiisu xidhiidhin oo munqadic ahaa taasi way dhacday shaaficitay ugu cudur daaraan waxayd waqtiga istilaaxu hagaaguma sugnaanin xadiid bal dee anwaacduba may bislaan oo may kala soocmin oo lama kala saarin oo si fiican istilaaxi muu noqonsan dee imika uu inoogu sugan yahay mid u sugan oo taas bay ahaydba dabaraani laakiin kolley nooc tajawus waa jiraayo waqtigaa umuuruhu way kala baxsanaayeen waqtigiisii oo maqduuca iyo munqadico dee waa umuuro kala yar duwan bay ahaayeen oo dee nooc istiqraar baa jiray waxa weeyaan xaggii bal marka la eego musalaxa ama cilmigan istilaaxa oo bal ninkii ugu horreeya ramhurmusiya kitaab dee jaamico anwaacda isu wadageynaya lahaa qarnigiisa kama dheereenba ama waqtigiisii kamaba fogeyn marka la eego dabaraani oo kale bal taas baa jirta waanay jiraan bacd alculamaa iyadna cibaaraadkooda ay dhacday iyagoo munqadic intay yidhaaheen tan cagsigeed waxay u jeedaan maqduucaye taasna barhkood way kaba dhacday waqad takalamintaa wuxuu kaga baxay sheekhu maqduuci buu kaga baxay marka wuxuu yihi sheekhu raximahu llahu tacaala ibnu kasiir baa leh waqad takalama uu hadlayoo ashaykhu sheekhii abuu camrin abuu camri ahaa waa ibnu salaax imaamkaa shahiirkaa kunyadiisii aada u macruufka ahayd weeye tan abuu camrinna waa ku shuhuroobay ibnu salaax waa ku shuhuroobay taqiyuddiin laqabkiisaas waa ku shuhuroobay bal markaa sheekha abuu camrin ayaa wuxuu kitaabkiisan dee kitaabka u asalka ah ee culuumulxadiid kagaba hadlay calaa qowli saxaabiyi saxaabiga qowlkiisii uu odhanayay kunnaa nafcalu aw naquulu kada imanka halkan kolle waa in way yar dheeraan doontaa waxaanu kagaba hadlayaa sheekhu raximahu llahu tacaala isagoo hadalkii ibnu salaaxna inoo soo talkhiisinaya alfaado dee waxa weeyaan la idlaaqay oo markaa ama saxaabadii iyo in ka dambaysaybo ay idlaaqeen dee daahirkoodu mowquuf ba noqonayo laakiin xagga marka la eega xukumka xadiidkii marfuuc ahaa inu soo maray ee rasuulka ilaahay loo koryeelayay xagga xukumka kala mid ah tartiib ahaanna waxa munaasib ahayd dee siday culimmada kaleba kutubtooda musalaxa yeelaan weeye in nowcii mowquufka intani ay raacdo waayo maqduuca ma raaciyaan mowquufka waayo gees marka jaanib laga eego mowquuf bay ka yihin laakiin marka xagga macna iyo waxay keenayaan laga eega ama xukum ahaan ayaanay marfuuc sariixa ahayna xukum dee marfuuc bay noqonayaan xukman ayay marfuuc u noqonayaanoo markaa qeybtii mowquufka ayay ahayd ama noocii mowquufka inuu raaciyo ee laakiin waa ti aynu soo maray ibnu salax kitaabkiisan ee maaha kitaab uusan dee culimmadan kale mu-alifiinta ahayd ay yeelayeen uu yeelay oo intuu marka hore khudbadiisii dejistay u kala horreysiin lahayo sida uu shaqaynayo ama anwaacdii iyo si u tasniifinayana uu dee tasawuray oo uu soo habaystay uu markaa ta'liifkiisa bilaabay waa kitaab uu ka soo talkhiisinayey kutubtii baahsanayd ee cilmigan musalaxa ee ama kutubtii khadiib ahayd ama keyrkeed markaa kolba markuu nooc taxriiriyo ayuu yeedhinayo dadkii dalabadiisii daarulxadiid alashrafiya ayuu u yeedhinaya oo kolba nooc markuu taxriiriyo ayuu yeedhinaya markaasaa maxaa dhacay tartiibtii habboonayd inaanu awqaadda qaarkeed anwaacdii aanu kuba tartiibin oo waxyaalo israaci lahaa uu kala kaxeeyey taasoo kale umuuro ay ahayd dee in laysu geeyaa uu meelo kala duwan kuba sheegay markaa tanna waa taa qeybteeduun oo waxay ahayd xagga tartiib ahaan dee san culimmada kale kutubta mustalaxba ay yeelaan in nowcii mowquufka inay gees xukumka waxaa laleeya marfuuc ahaan bay xukumka me xukum ahaan bay la marfuuctay lafti ahaan mowquuf baabay noqonaysaa intaa la raaciyo maqduuca in lala sheego ama la raaciyo may ahayn dee arrintu waxa weeye iyo cudurdaarka ibnu salaax waa taa horeba aynuu soo maray culimmadna ay noogu baraarujiyeen marka halkan ayaa wuxuu kaba hadlay dee ibnu kasiirnada saan soo marnay walow uu yidhi waan tartiibinaya umuuro ayaan kaba bedelaya waxyaaluhu arrintaas sheegay haddana dee camaliyan markay noqotay inuu wixii sii kuba dhaqaaqo dhab ahaantii uguma dhaqaaqino waa naadir wuxuu usluubkiisii hababkiisii khilaafayba waa yaryihiin anwaacdii waxba kama bedelin uu lahaa in la damjiyey ahaydba waa shan iyo lixankii noocuun bal si uu u sheegayo tartiibtii kitaabku waa ti un fi lgaalib waa naadirba waxyaalo saasa oo uu bal markaa umuuraha u kaba bedelay ibnu kasiir walow muqadimada uu taa ku yidhi laakiin haddana si may dhicin camali ahaan umay dhicin waqad takalama uu hadlayo asheikhu sheekhi abu camrin calaa qowli saxaabiyi saxaabiga qowlkiisii buu kaba hadlay kunaa nafcalu aw naquulu kada aan odhan macnaa asxaabtaa waxa dhacda iyagoo ama masale istidlaalkeediiyo xujaysigeed haba noqotee inuu yidhaaho kunaa nafcalu kada sidaasaanu samayn jirnay imankaanu samaynayna maaha sidaasaanu yeeli jirna aan samayn jirnay ama kunaa naquulu kada sidaasaanu odhan jirnay marka in lam yudifu haddaanu idaafayn ilaa zamani nabiyi sala allahu caleyh wasalam markaa eeg waa laba cibaara u isticmaalaan inuu yidhaha saxaabigii kunaa nafcalu kada calaa cahdi rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam ama kunaa naquulu kada calaa cahdi rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam taasoo kale dee bal iyadu waa mid iyo inaanu calaa cahdi rasuulillaahi cahdigii rasuulka u idaafayn oonu intaa raacina uu yidhaha kunaa nafcalu kada aw naquulu kada bal labaduba waa laba siyood oo ama asaaliibka inoogaba sugan saxaabadii oo umuuro kala duwanna ay taa uba isticmaaleen haddaba ibnu salax baa halkan kaba hadlay markaas haddii bal marka ay tahay inaan laba idaafayno kunaa nafcalu kada ama naquulu kada kuba gaabsado marka maxay tahi waabatan faqaala abubakrin albarqaniyu abubakrin albarqani baa wuxuu yidhi can shaykhi abi bakrin اlismaaciiliyi isagoo kaba soo naqlinaya ismaaciili inahu min qabiili اlmawquufi kole mustakhrajaadka halkood baan malaa labada sheekhba dikrigooda kusoo yar marnay abubakr albarqani waxaa deeye waa laba ninoo isu sheekha sidaa sheekhuba inoo sheegay waa laba imaamu marka la eego a'imadii xadiiskana kaba mid ah a'imadii fiqhigana kaba mid ahayd casrigoodii marka la eego nina axmed ibnu ibraahim ibnu ismaaciil baa la yidhaha waa ismaaciiligan oo waa dee ninkaa weynoo kale oo kolley isagu waa qarnigii afraad dhixihiisii buu dhintay qarnigii saddexaadna waxbaa ka soo gaadhay dee mustakhrajna waa leeyahay si aynu soo marray saxiixa bukhaari ama saxiixa abubakr albarqanina labadoodaba abubakri baa kunyadoodu ay tahay axmed ibnu moxamed ibnu axmed ibnu khaalib baa la yidhaayo barqaadna waa meel loo nisbeeyeyoo sheekhyadii khadiib buu kaga midiyoo isagoo afar boqol iyo markaa shan iyo labaatankii taqriiban adigu meelahaas ayuu dhintay waa nin qarnigii dee afraad intiisii badnayd buu dee ama cumrigiisa intiisii badnaydna qarnigaasuu ahaa qarnigii shanaad markaas wuxuu leeyahayba uu ku lahaa dee dhowr iyo labaatankaas nadood ama intaa rubco qarniga ayuu kuba lahaayo waa nin isna imaam xadiis iyo fiqiba ahaa labadoodna xagga fiq ahaan ee madhabta shaafici a'imadoodii way ahaayeen a'imadii casrigooda cilmi xadiis marka ay noqotona way ahaayeen haddaba sheekhiisa abibakrin alismaaciili baa wuxuu ka soo naqliyey inahu inuu yidhiba dee qowlkiisa uu yidhi inahu kaas waa markaa uu saxaabi yidhaha kunaa nafcalu kada ama naquulu kada min qabiili almawquufi waa mawquufka noocii oo dee kol haddaanu cahdigii rasuulka u tiirin waqti ka dambaysana way noqon kartaaba marka kaas isaga mawquufkunbuu noocyadiisii ayuu kaba mid noqonayaa waxaa kama naysaaburiyi laakiin imaamkii xaakim weeye naysaaburi waa isaga saaxibu macrifat alxadiid iyo mustadrakio isagu wuxuu xukumay naysaaburigu markaa waa isaga dee waa xaakim naysaaburi waa shuhuradiisii nisba kaleba birafci marfuucnimadiisoo taa isagu wuxuu yidhi dee kol hadduu saxaabi taaidaa meeshana kolle wuxuu ujeedaa waqtigaa hore iyo waqtigii rasuulka ee wixii waqtigii rasuulka la samayn jirayna waxaa daahira rasuulku inuu ogaa ama ka warhayeyba saa daraaddeed baaba masalo jawaaskeediyo abuu saciid alkhudri uu u xujaystayba taasoo rasuulka dee waxaanu casrigaan la iman jirnay waqtigii rasuulkaba oo ujeedad macnaa waxyigaa soo degayo haddii waxana aanu jirin waana loo diidi lahaayo dee iqtilaacna waa jiraya markaa taqriirkii rasuulka gees kalena waxaa jirayaba dee waa waqti waxii soo degayo aan wixii xumaana ama waxaan lagu sugahayn wixii qalada ama aan toosnayn aan lagu sugahayn baabay ahaydoo waxii uu kuba imanayay dee iyaga waxa diidmadooda looba diido uu kuba imanayo jaanibkaas baa dee marfuucnimadiisu ay kaba imanaysaayo bal wuxuu xukumay birafci liannahu yadullu wuxuu tilmaamayaa taasi oo kale haduu leeyahy waktigaasaan samayn jirna ay taasi daliil u tahay tusaysa cala taqriiri waa rasuulkii ilaahay idilaacii iyo taqriirkii taqriirkuna anwaacda marfuuco ayuu ahaa saynu soo maray markaa tani waxay tilmaamaysaa rasuulku waxaan inuu ku sugay inuu ku daayey inuu ka warheluu ogaayo oo uu bal markaa kuba sugay warajaxo ibnu salax ibnu salaxna qowlkan ayuu raajax yeelay aduu kolley ayma kaleo kala duwanna way raajax yeeleen laakiin laba arrimood baa meesha jiro sida aan soo sheegnay ama laba cibaaro kunaa nafcalu kada iyadoonu cahdigii rasuulka u tiirino waa taa dee culimada qaarkood ay leeyihiin waa mawquuf laftan wa xukman oo xukm marfuuc lama siinayo kuwana iyagoo le waa jaanib taqriirun dee khaasatan kutubtoodii musnadka ayna bukhaari iyo muslimba cibaaraad saasi way kuba sugan yihin oo cahdigii rasuulka loo tiirine ay leeyihin meel xagga xukunka ayay marfuuc kaba noqonaysaayo axaadiistii musnadka ahayd dee meelihii ay ku soo aroorinayeen ay kuba soo arooriyeen ama iyada hadduu yidhaaho kuna nafcalu kada calaa cahdi rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam taasi dee in marfuuc xukmi ahaan lagaba dhigo oo taqriir meeshii jiro way kaga awleysantahay marka aanu u tiirinba cahdigii rasuulkaoo iyadu taasi waxay noqonaysaaba xagga xukunka marfuuca kolley aqwaalo kalena way jiraanoo in la eego sida abuu isxaaq shiraasi ay kuba tagaan ee kolleyna masaladu usuul iyo mustalaxba waa tanoo calaaqay la leedahay culamaa ul usuulna way baxsiyaanoo way kaba hadlaane inay yidhaahaan bal waxaan in la kala qaado wax qarsoon oo dadku hadday dee sameeyaanba inta badan aan la ogaan karin oo hoos ahaanun looba sameeyo inuu yahayo wax iska shaa'icoo dee muuqanayo daahira inuu noqdo hadduu wax aada u qarsoon iska qarsoonaan kara yahay taa xukma rafci lama siinayo marka uu yidhaha kunaa nafcalu kada haddii laakiin wax dee iska shaa'ic oo muuqanayo inta badan haddii la sameeyo ama la yidhaha aan qarsoomin uu yahay taasna taqriirkii baa laguba xambaariyo in lagaba dhigo xukman marfuuca waa qowl laba isna tafsiil leh oo labadaa qowl u dhexeeya qaala ibnu salaax baa wuxuu yihi bal markaa maxaan haynaa san dee ibnu salaax iyo kayrkiiba ay raajax yeeleen iyada kunaa nafcalu kada dee marka la eego culimmada kutubtaasi waaweyn lihina camalkoodii uu keenayo axaadiisii musnadkayd bay meel kula soo arooriyeenbe in la yidhaaho waa marfuuc bay tahay xagga xukum ahaan dee hadalkaa ismaaciilina waa taan aragna qaala wuxuu uhi ibnu salaax baa le qaaladan oo dee kale duqaalada sidaas oo kalea waa dee saasan xataa alfiyada ciraaqi oo kaleo kitaabkan nadminayay hadduu qaalo keliya la yidhaaho faacilkiisii waa damiir mufrad ah cid markaa la yidhaaho waa hadalkuu socdo damiirka u laameeno mama jirto waa ibnu salaaxun hadduu sheekh yidhaahana sheekhba kaba cabirana iyadna ibnu salaaxun baabu ujeedaa isago xagga horu muqadimadiisa ku sheegaaba dee kitaabka alfiyade qaala wuxu uhi min hada alqabiila noocan waxaa ka mida ibnu salaax baa yidhi oo noocan ujeedadu xukman rafci la siinayo qowlu saxaabiyi kunaa laa naraa ba'san bikada saxaabiga qowlkiisii u odhanayay kunaa waxaanu ahayn laa naraa kuwa aan u arag ba'san wax dhiba bikada waxaasoo waxaa wax dhib ah xumaan ah inuu leeyahay umaanaan arki jirin aw kaanuu yafcaluuna aw yaquuluuna kole dee kunaa nafcaluun bay laba midtahay waxay ahaayeen kuwa sameeya ama yidhaah kada wa kada aw yuqaalu amase waxaa la odhanaya ama uu yidhaahaba la yidhaahaba kada fii cadi rasuulilah ama dee saxaabigu yidhaaho oo markaa idhaa yuqaalu kada fii cahdi rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam saa rasuulwaqtigii rasuulka oo dee waati hadduu yidhaha kunaa naqulu kada fii cahdi rasuulilah ama kaana yuqaalu kada fii cahdi rasuulilah waa isla midun kunaa nafcalu kada fii cahdi rasuulilah iyo kaanuu yafcaluuna ama kaanuu yaquuluuna waa isla wada mid bal markaa kuwan ayay laba mid tahay oo noocan ayuu kaba mid yahay oo muxuu yidhi markaa ibnu salaax inahu min qabiili marfuuc waxyaalahaasi waa lafdi ahaan marfuuc maaha laakiin xukum ahaan waayo jaanibkan taqriirka jaanibkan ah masalan ah dee in waxyigii waqtiguu soo degayeyba ahaydoo umuuraha hadduu qalad iyo khada meesha jira aan laguba daayeen si dee waxyigu kuba imanayay oo masaladan sheegaya casriga oo kale abuu saciid alkhudri inay bannaan tahay wuxuu u xujaystay waqtigii rasuulka inay soo aystaa samayn jireen iyadoo waxyigu soo degayo macnuu waxa weeye haddaanu waxaani bannaanayn dee waxyigaa noo diidi lahaa sida umuuro kaleba naloogu diiday oo bal markaa waa naloogu diiday markaa waa inay bannaan tahay oo meeshii waa jaanibkaas iyo dee taqriirka rasuulka taab weeye haddaba waa min qabiili marfuuc wa qowlu saxaabiyi saxaabiga qowlkiisii uu yidhi isna odhanayay ama qowlkiisii umira bikada aw nuhina can kada marfuucu musnadu cinda asxaabi alxadiid waa xadiid marfuuca oo musnad ah oo loo tiirinayo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh asxaabta xadiidka agtood wa huwa qowlu akari ahli lcilmi culimmada intooda badanna qowlkooda weeye aan ahaynba xataa dee asxaab alxadiid ayna usuuliyiinta iyo fuqahadii wakhaalafa waxaa khilaafo fii dalika arrinkaas marfuucnimadiisa dee isagoo khilaafo oo khilaaf kaba keenay fariiqun koox minhum abubakrin alismaaciiliyu abubakri kan aan imika soo hayna ismaaciili uu kaba mid yahay tanna waa masaa-ishii uun waayo meesha horta dhowr masalaa jirta oo dhammaanba xagga xukunka marfuuc la markaas ay culimmadu dee intoodii badnayd khilaafaba jire ay kuba tiriyeen mid waxa weeye imika taa aan soo marnay kunna nafcalu an naquulu kada haddii cahdigii rasuulka loo tiriyana hadalkii dee wixii meesha la odhanaya qolooyinka kale ay xujaysanayeen ay u lahaayeenba may ixtimaal baa jiro waa marfuuc markaa xaggii xukum ahaan maaha way sii yaraanaysaa ixtimaaladaasi marka cahdigii rasuulka loo teeriyo haddii saxaabi yidhaaho umirnaa bikada aw nuhina can kadana waxana la faray taa aamirkiina ma sheegin ciddii fartay waxana laga nahiyey waxaa ciddii ka nahaydina ma sheegin taasna xagga xukumka dee lafdigii waa kanoo rasuulka ilaahay umuu tiirin salawaatullaahi wasalaamu caleyh oo lafdi ahaan marfuuc ma jiro laakiin xukumkii waa marfuuc sababtuna waxa weeye saxaabadu kol hadii dee weliba amar maaha amar dowladeed iyo nin madaxa qowl wax uu isagu dadka faray taa uma jeedaan markay tan cibaaradan isticmaalaan waa ciddii amarka ama nahyiga ku lahayd umuurahan sharciga iyo caddayntii ayay u jeedaan dee aamirkooduna markuu wuxuu wax sharciga yahay waa rasuulkii ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh ka wax ka nahiyeyna waa rasuulkii ilaahay uun ee ma aha cid kale oo ama axad alkhulafaa iyo taas ma aha marka lafdigan yaanay rasuulka ilaahay sooba qaadinbe iyaduna xagga xukumka marfuuc bay ka tahay waa kaana u tiiriya akar ahlilxadiid iyo akar ahlilcilmi iyo cinda asxaab alxadiid bay qowlkoodu inuu taa yahay xadiid musnad oo kale saa daraaddeed bay dee kutubtoodan imaka waaweyn ee asaaniidda ay ku taam yeelaane ama dee kuwii saxiixaaba cibaaraadkan ay ugu soo arooriyaan ay ugu yimaadaan iyagoo masale cilmiyana u xujaysan dee daliilkeedii sheegi axaadiistii kale ee musnadka aydna meel kula sheegaya fariiq yar baa markaa khilaaf kaba taagan yahay oy leeyihiin ixtimaallaa jiro inuu ama axad alkhulafaa yahay ama amarkani dee amar dee dee uu leeyahayba waa dee shareecada wixii aan kaba fahmayne shareecada guud ahaana lagu faray oo masale iska ijtihaad iyo istinbaad inuu noqdo iyo waxyaalaha ixtimaalayo marka xagga xukumka marfuuc maaha waa mawquufun bal laakiin qowlku waa kaa hore wakada saasoo kale alkalaamu calaa qowlihi waxa weeye oo tan waxaa la mid a hadalkii lagaba hadlayay dee ibnu salaxna oo kaba hadlay qowlkiisii uu saxaabi odhanayay min asunnati kada wa qowli anasin anas qowlkiiba umira bilaalun an yashfaca alaadaana wayutira liqaama iyadna tanoo kale weeye oo dee umira bilaalun umirna ma nuhiinadii bay la mid tahay oo waa taa hore uun walow cibaaradii baa in yar isbedeshay lafdigan kale mina sunnati kada hadduu saxaabi yidhaana dee sunnaha wuxuu ku caddaynaya waa rasuulka ilaahay sunnihii kol haddii la idlaaqana sunnihii bay u laamaysaa ee ama khulafadii raashidiintahayd sunnadoodii iyo ama sunnata ahlilbeled iyo waxyaalaha caynkaasa uma jeedaan oo iyagu taa idlaaqooda may hayn markaas saxaabi hadduu yidhaha min asunnati kada waa sunnihii rasuulkii ilaahay oo taas baa idlaaqiisa uu kuba dhacaya saa daraaddeed lafdigu mawquufaba ahaadee xagga xukumkana waa marfuuc markaa imika wuxuu inoo sheegay min asunnati kada iyo umirnaa bikada ama nuhiina can kada iyo kunna naquulu ama nafcalu kada fii cahdi rasuulilah iyo ama dee iyadoo mudlaqaba kunaa laa naraa ba'san bikada umuuraha caynkaasi waa min qabiili lmarfuuc oo xagga xukumka marfuuc bay ka yihiin oo markaa ma aha mawquuf ma aha taas waana qowlka ahlu cilmiga intooda badan khilaaf meelaha aba jiro dhowr markaa qowlkan anase umira bilaalun an yashfaca alaadaana wayutila alqiyaama waa xadiiskiisna saxiixa inooguba sugan bilaal baa la faray aadaanka inuu shafci ka yeelo laba labadan deesan imaka takbiirtii waatan dee bal markaa shahaadateynkii umuurihii bal dee waxa weeyaan waa kuwan laba labada ah iqaamadana inuu mid mid kaba dhigo dee takbiirta xagga hore ah mooyaane alfaadihiisa kale waa tan laba dee mid mid la aqriyayo markaa wuxuu leeyahy bilaal baa saa la faray dee cidda amraysa ee tan fartay ee aadaankana kayfiyadiisa inoo keentay isagoo waxyi isaguba ahaa dee waa qeybtii labaad ee waxyige waa rasuulka ilaah salawaat ullaahi wasalaamu calayh isagaa taa faray cid kale maaha oo imika nin kale oo ama khulafaadii raashidiinta cid kala midoo tan amri ma jirto lafdigii rasuulka ilaahi lama soo qaadin laakiin xaggii xukunka marfuuc buu ka yahy umara bilaalu an yashfaca laadana wa yu'tira alqiyaama qaala ibnu salaax baa wuxuu yihi waa ibnu salaaxuna wama qiila wixii la yidhi oo maxay min ana tafsiira saxaabiya saxaabiga tafsiirkiisa aayad qur-aana uu fasiraa fii xukmi lmarfuuci marfuuc xukumkii buu leeyahay la yidhi fainamaa mawquuf ma aha fainamaa dalika kaasi waxa weeye xukma almarfuuc yeelanayaa waa fiima kaana sababa nusuulin sabab nusuul wixii ahaadee kuwa tacalluqsanaa aw naxwu dalika ama wixii la mida sidee umuuro aan ijtihaad iyo ra'yi ina kuma iman karin ruuxuna kutubtaa hore nin macrifo iyo wax u lahaa aanu ahayn sida qoladii muslimata ahlulkitaab ama qolooyinkii kale dee so aynu markaa iyagu yaanay ahaaninba ahlulkitaab muslimadoodii laakiin kutubtaa wax kaba yaqaanay sida cabdillahi bni camrin oo kale oo yowm alyarmuuk dee saxaayif ama kutub noocyadii kutubtaa hore kaba mida intuu helay kollay haysan jiray oo halkana muxuu inooga sheegayaa sheekhu raximah llahu tacaala saxaabigu hadduu tafsiir aayad qur-aana fasiro xukmu lmarfuuc buu yeelanayaabaa barhkood xaakim oo kale hadalkiisa dhacday markaa wuu qeydayaan culimmadu way qeydeenoo maaha tafsiir dhammaantii waayo tafsiirku kor buu iska noqonayaa kelimo luqo oo qur-aankii kuba sugan caddaynteedoo taasiine waa ahla luqa ninkani ayuu kaba mid yahay laakiin saxaabigii uu aayad qur-aana uu yidhaaha sababtaasay ku joogto intuu sabab sheega yidhaha aayadda qur-aanka ayaa sabab u ahayd taas sababta nusuulka waxaa laga dhigayaa xukma almarfuuc xaggay ka tahay eega xadiid maaha rasuulka ilaahi lanooga soo noqonayo ee xukman marfuuc xaggay kaba yeelanaysaa dee sababtani waa wax ahdigii rasuulka dhacay waa wax dhacay iyo dhacdooyin dhacayay weeye taasna ay keentay aayaadkan qur-aankii inay iyada kusoo degaan marka umuuraha rasuulka ilaahay waa ka warhayay ibtilaacii baa jira waa kan qur-aankiiba kuba yimi markaa saxaabigu markuu wax sabab nusuul ka mida isagu kaba waramayo dariiqina uu inoogu sugnaado waayo dee muhimku kolkolbaa dee kutubtii asbaab badan baa lasoo naqlinayaa inta badan sanad ahaan marka la eegana ma sugnaanayo ictibaar ma yeelanayso taa lama ictimaadsanayo laakiin hadday inoo sugnaato wuxuuna sabab nusuul yahay oo xaqiiqiyo aayaadkan sabab nusuul u noqday iyada taa jaanibkaasi dee iطilaac iyo taq ayaa jiraye marfuuc buu taas noqon haddii uu waxyaale aan ijtihaad ina kuba iman karin oo qur-aankii kuba tacalluqsan uu sheegayana dee aqoontaa kale kutubtaa hore nin wax ka qaatayna aanu ahayna bal jaanibkaasna marfuuc waa la odhan laakiin umuuraha kale ee kol luqa ay sabab u noqon karta iyo aqoontii uu luqada u lahaa istimbaad kala noqon karo ijtihaad iyo fahamkii dee ilaahay siiyeyba uu noqon kare isagu halkan fahamkiisii muraas xukmla marfuuc ma yeelanayaan ee waa wixii sabunusuul calaaqa la leh ee dee inoona sugnaada bal markaa taa bui ama idaa qaala raawi raawigu hadduu idhaa cani saxaabiyi saxaabi xaggi waa markuu saxaabigii gaadho ee saxaabigii waa xadiidkii kasoo naqlinaya uu yidhaaho yarfacu lxadiida aw yanmiihi aw yablugu bihi nabiya sala allahu calayh wasalam ama dee xataa annabiya inta badan maba raaciyaan yablugu bihi waayo tan iska cad oo wax sariixa iskaba noqonaysa fa huwa kaasna cinda ahlilxadiidi ahluxadiidka agtood min qabiili marfuuci sariixi marfuucii sariixa ahaa ayuu noocyadiisa kaga mid yahay fi rafci xagga bal marka la eega xagga rafciga oo maxay tahay tan oo waxay noogu sugan kutubteennan bukhaari iyo muslim iyo keyrkoodba iyadoo taabicigu markuu xadiidkii saxaabigii sheego uu sheegayaa saxaabigii markuu saxaabigii sheego un halkuu ka odhan lahaa qaala rasuulu llaahi sala allahu calay wasalam ama can inabiyi sala allahu calay wasalam iyo alfaadaha odhan lahaa ayuunbuu odhanayaa markuu saxaabigii jooga se isagoo yidhi waa can abi hurayrata yarfacuhu ama yarfacu alxadiida ama xadiidkee sahli ibnu sacad ba warinay yanmiihi oo kale ynmihi markuu halkaas soo gaadho ynmihina waa macnaa nama nama alxadiida ilayhi macnaa rafacahu asnadahu weye uu nisbeeyo uu nisbeynaya uu kor yeelaya ynmihi waa taase oo dee imaka namahu ama nama alkalaama ilaa qaa'ilihi waa sida dee asnad alkalaama ilaa qaa'ilihi oo waa nisbayn waa nisbeynaye waa tiirinaye amase waxaa buu yihi markuu xadiidkii soo gaadhay intana amhilay kutubtan saxiixa ku wada leedahay kutubta saxiixa bay ku wada leedahay markuu saxaabigii jooguu saxaabigiina magacaabay ayuunbuu yihi yabluqu bihi waa gaadhsiinayoo kale bal markaa taas haddaba alfaadahaa soo dhamin waa iyagu ma aha kuwan aan leenahay xukun bay marfuuc ku yihin lafdigooduna waa mawquufe marfuucii sariixa ahaa ee ahaa qaala rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam ayuunbay iyagu tani la mid yihiin oo kuwani iyagu waa alfaado ee ay bacda taabiciin isticmaaleen oo kutubtii nooguba sugan ee laakiin kuwani maaha waxa la yidhaha waa xukman rafci bay leeyihiin lafdigu waa mawquuf oo kuwaa la mid ma ahee iyagu waa marfuuc bay kii marfuuca ee sariixa ahaa ayay la mid yihin marfuuci baa dee labaa marfuucun xukman iyo marfuucun sariixanba kii sariixa waa kan qaala rasuulullahi iyo samictu nabiya iyo kuwana waa la mid marfuucun xukmanna waa alfaadahaan soo maree kunaa nafcalu kada iyo min asunati kada iyo umirna bikada iyo iyagu xukum ahaan ayay marfuuciyina lafdigu marfuuc maaha ixtimaalana kuwaa waa jirayaan kanise la mid maaha buuna bal mas'aladan halkaas buu sheekhu raximah llahu tacaala ama masaa-ishii ku tacalluqsanayd waa alfaado lafdigoodu aanu rafci keenahayn laakiin xukumkii rafci leh taas buu halkaa inoogu sheegay waana kaa dee waxoogaa ama si fiican inooguba sheegeen annawcu taasicu nowcii sagaalaad almursalu mursalkii weeye mursalkii qaala ibnu salaax markaa ibnu salaax wuxu ihi isagaa tacriifkaan ku daynaynaa wasurooxbana luqa ahaan halkan dee may baxsin waanu kitaabka soo iktisaarinayo la arko inaan hore usoo yar aragnay waxaa dee sa taysiirkii iyo lafdigan luqa ahaan wuxuu yahay ama halka dee asalkiisu yahaye ishtiqaaqiye qaala bnu salaaxina salaax wuxuu yihi wa suuratuhu suuradiisa waa mursalka suuradiisa lakin laa khilaafa fiiha aanu khilaaf beyna ahlicilmi dhexdooda kuma sugnayn ee inay mursal tahay guud ahaanba ay ku wada tegeen xadiidu taabiciyi lkabiiri taabiciga weyn xadiidkii weeye alladii taabicigaasoo qad adraka soo gaadhay jamaacatan koox min asaxaabati asxaabta kaba mid ah wajaalasahum la fadhiistay ka cubaydillaahi bni cadiy macnaa la mujaalasooday dee waxa weeyaan majliskoodiiba laasimay wey ka cubaydillaahi bni cadiyi bni alkhiyaar uma saciid bni lmusayib iyo wa amhaalihimaa raggaasba idaa qaala hadduu yidhaaho qaala rasuulu llaahi sala allahu calay wasalam rasuulki ilaahi baa saa yidhaha mursalkiibuu sheekhu raximah llahu tacaala ama raximahum llahu tacaala labada sheekh ba aynoo tacriifiyeen na waa kalaamkiisi nina waa talkiiskiisii marka wuxuu sheegayaa mursalku wasuuratu alatii laa khilaafa fiiha wuxuu cibaaradan inagu tusayaa bal dee mursalka suuro ay inay mursaltay guud ahaanba ku wada tegeen culimadu na way jirtaa suurooyin barhkood ay mursal ka dhigeen kuwana iyagu munqadiciya waxay kaba dhigayaane aan mursalba ahayna way jirtaa marka muxuu ina yidhi horta isagoo se mashhuurkaa dib inoogu soo naqlin doonaa waana tan dee aan kutubtii hore kuba soo aragnay inoo soo naqlin doonaa suurada aan horta inaan khilaaf ka taagnayn inay mursal tahay waa taabici weyn qayd bu taabici weyn buu ku qayday oo meeshii taabicigu hadduu taabici weyn aanu ahayn iyada suuradaa barhkood baan mursal odhan ahayn eewax kale ku magacaabayaaba muqadac kaba dhigaya waa suuro markaa dee aan laysku waafaqsanayn ee taabici weyn waa waxa weeye xadiidkii weeye buu leeyahay taabicigii weynaana muxuu inooguba fasiray waa ninka jamaaco saxaabada kamida soo gaadhay la fadhiistay ujeedada taabiciga weyn dee taabiciintii waa cahdi dheer bay ama casri dheer bay qaateenba waayo saxaabadii ayaa aada iyaguba waqti dheer qaatay oo haddaan eegno iyadoo rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh kow iyo tobankii hijirada wafaaday bilowgeed saxaabo kasii geeru horreysay ay jiraan haddana saxaabadii uu geeri dambeysay de ilaa waqtigaa rasuulka ilaahay dee ilaa boqol sanadood bay barhkood ama ugu badnaan dee kaba dambeeyeen ama dee waa taas oo boqol iyo toban baa ninkii ugu dambeeyey laynoo soo dabdiyey uu dhintay waa cahdigaa dheer dad aada u badan oo taabiciina ayaa noolaa kuwa kuwii horey soo gaadheen waa weynaayey rasuulka ilaahay kuba dhowaa barhkooda waqtigii rasuulka rag waaweyn baabay ahaayeena lamay kulmine dabadii un baabay islaameen ama isagoo waqtigiisi ay islaameen baanay la kulmin kuwa kuwa ugu dambeeye beryaha dambe iyagoo xataa taabiciintii waaweyneed dhammaadeen un cidi kaba noolayn ayay iyagu yaryahaayeen oo midharhkii ugu dambeeyey cumriye saxaabadii bay ar arkeen marka cahdigaa dheer dee taabiciintii waxay noqonayaan dad dabaqaad ah oo marka la kala tiriyo haddaba kuwa ugu waaweyn waa kuwii inta badan sheekhadoodun ay wax ka qaateen ba saxaabadii taabiciintii kale dee waabay rag ay isku daayiin ama ka wada yaryar sheekhyadoodu waaba taabiciin may saxaabadii ayaa u badan haddaba kuwa dee raggaa waaweyna taabiciinta saxaabadii soo gaadhay ee la fadhiistay haddii uu xadiid aanu sheegin saxaabigii ee uu yidhaaho un qaala rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam isagoon saxaabigii uu ka maqlay sheegin kaasi horta isagu waa mursal oo iyada taa cid odhanaysa kaasi mursal ma aha culimadii ma jirto ama usuuliyiin ha noqoto ama muxadisiinta haba noqotee taa wey laakiin misaal buu ina siiyey cubaydullahi bni cadiy ibn alkhiyaari saciid saciid ibn musayib khilaafadii cumar ayuu dhashay bal cumar wax waa ka maqlaa la yidhaha waa nin aqoon aada u badan qadaayihii cumar buu ahaa xataa la arko ibnu cumar iyo inay awqaada qaarkeed oo dhan weyd loo laabmi jirayba ee laakiin cahdigiisii isagoo dee mimber ku taagan oo maalintii nucmaan ibnu muqarin iyo geeridooda lasoo sheegay ama istishaadkoodii dagaalkii nahawanda isagoo sheegayo halkaa warkii geeridiisa kala sheegaya iyo waa maqlay laakiin dee riwaayaad saasoo kale uu leeyahay wuu yaraa ma jirto waa markaa eg dee abibakar ma soo gaadhin laakiin cumar wakaa wax ka soo gaadhay intii kalena waaba soo gaadhay waa nin weyn cubaydillah ibnu caliy ibnu khiyaarna waa nin isaga kaba weyn oo culimadu halkan ibnu salax barhkood way ku bushiyeen iyada in la yidhaaho cubaydullahi ibnu caliy ayaaba saxaabadii kaba mid ah markaa barkood me taabiciintii kaba mid ah barhkood waaba saxaabi bay leeyihin walowtaa dee kolley ciraaq iyo malaa dee ictiraadka intuu sheegay uu celiyo oo uu leeyahay un dee waa ciddata iyagu mucaasaro un eegay soo gaadh un eegay ayaa dee qowlkoodee ku daray cid alle ciddii rasuulka ilaahi la mucaasarootayba inay saxaabo tahay ayay taasi qowlkood noqonaysaayo aabihii cadiy ibnu khiyaar wakti hore u dhintay dad baa idhaa beder baa lagu dilay isagoo kaafir ah markaa ninka aabihii beder laguma dilay ilaa toddoba sanadood dambe markaa rasuulka ilaahayna uu dee bacda beder uu noolaaba fatxu makana ay dhacday reer maka ayuu ahaa waa nin qureyshe inta badanna dee waxaaba iska yar badan walow mumayis buu waktiga ahaaye inuu rasuulka ilaahay arko oo dee caadaduna kolley carruurtana waaba loo keeni jiray rasuulka ilaahay markaa jaanibkaas bay barhkood yidhaaheen halkan ictiraad muujiyeen laakiin dee kolley kol haddaan riwaayaad uu leeyahay xataa axad waa rasuulka ilahi wax kaga maqli kale ayaa jira aanay lahayn buu malaa jaanibkan iyaguna eegeen bal adigu barhkood baa cubaydullahi ibnu cali in halkan lagu miisaaliyo tamhiilkan ayay ictiraad kaba keeneen jaanibka iyo umuurta aan sheegaya daraaddeedu haddaba raggaasi hadday dhahaan qaala rasul horta waa iyadu mursal laakiin muxuu yihi sheekhu halkan maxaa baxaya eeg taabicii weyn marka la yidhaha taabicigi yaraa u baxaya oo masale khilaafiya noqon xadiidkiisii uu irsaaliyey ee inuu saxaabigii sheegin ma mursal baa mise maaha markaa waa kan sheekhu taasna sheegaya wuxuuhi walmashhuuru taasi haba jirto suurada laysku waafaqsan yahay haba noqotay laakiin se mashhuurka ah weliba cinda ahlilxadiid mashhuurka ku ah ataswiyatu simid la simo weeye xukumkan lagu simo irsaalka wuxoodii mursal lagu magacaabayo bayna ataabiciina ajmaciin taabiciintii dhammaantood fii dalik waa fii kowni maa arsaluuhu ama dee maa asnaduuhu adaafuhu ila nabiyi sala allahu calay wasalam in mursal uu noqonayo oo wuxuu leeyahy waxaa mashhuura in taabiciintu ama taabicigu ha yaraado ama ha weynaade kol hadduu ninkani taabici yahay saxaabadii wax ka mida arkay hadduu xadiid axaadiisa ka mida aanu sheegin saxaabigii ee uu rasuulka ilaahay u tiiriyo waxaa la odhanayaa waa mursal marka waxaan eegaynaa waa taabici maye mise maaha inagoon eegin ma taabici weyn baa mise waa taabici yar kol hadduu ninkani taabici yahay xadiidkiina uu rasuulka ilaahay u teeriyo mursal baa la odhanaya taas baa mashhuura buu leeyahy oo showrowday ee waana ta markii dambe inta badan ay ku camal faleenba waxaka ibnu cabdilbar imaamkaas ibnu cabdilbar yuusuf ayaa wuxuu xikaayaduhu soo naqliyey can bacdi barhkood annahu laa yucaddu inaan lagu tirinayn irsaalu sikaari taabiciina mursalan waa halkii dee suuradaa horeyna waa kayidhi khilaaf kuma taagnaa marka wixaan suurad ahayn sida sikaaru taabiciin waxay irsaaliyeen baa meeshii yaalay waa kan yidhi waxa mashhuura inaan la wada simo sikaaru taabicin iyo kibaaru taabiciinba sikaaru taabiciin waxay dhan waa dadkii saxaaba taabiciinta ka mid ah saxaabadii bay wax ka soo gaadheen waa midhan la tiriyay ka soo gaadheen sidaa daraaddeed cilmiga dadkay ka qaateen dee saxaabadan ay soo gaadheenna waxbay ka qaateen inta badan sheekhyadii dadkii ka waaweynaa taabiciintii ahaa ee dad aanay soo gaadhin oo saxaabadii kamida soo gaadhayna sheekhyadoodii baaba u badan oo raggay inta badan wax ka qaataan ee sheekhyadoodii waaba taabiciintii ka waaweyneyd bay noqonayaan saxaabadiina waxay ka arkeen ama ay wax ka qaateen waa jira taas baa adigu bal sikaaru taabiciina sida zuhri iyo amtaashi oo kaleo walow tobaneeyo saxaabi uu soo gaadhay haddana dee culimadii wax ka baqtay hagaag uga naqliyey taabiciintii ka waaweyneyd baabay ahaayeen bal marka haddaba barhkood baa wuxuu ka soo naqliyey kuwaa koodu munqadac buu noqonayaaye waayo irsaalkaa badan sheekho kaloo taabiciinay sii lahaayeene bal markaa inaan lagu tirin mursale laakiin bal qowlka mashhuurkii waa in taabiciintii laysraaciyo oo la yidhaha wixii ay iyagu tiriyaanba ras aanay sheegin saxaabigiiba waa mursal uma ina alxaakima xaakim yakusu xaakim waa alxaakima yakusu wuxuu khaas yeelaya gooni yeelaya ama ku khaas yeelaya almursala mursalka bitaabiciina taabiciintii waljumhuuru min alfuqahaai walusuuliyiina laakiin inta badan ee fuqahaa iyo usuuliyiinba kaba midi yucamimuuna ataabiciina wagayrahum taabiciintii iyo keyrkoodba way caam yeeleen halkana waa masalo kale dee markaynu eegno kutubtii musalaxa waxaan kaba soo dhiganay qowlkan xaakim uu isaga uun uu tiiriyey ayaynu ku soo aragnay oo ah xadiidkan mursal lagu magacaabayaa waa wixii nin taabiciya mid yarba haba noqdee uu rasuulka ilaahay u tiiriyey ee aanu sheeginna saxaabigii kaas weeye laakiin muxuu soo sheegay oo inoo sheegayaa halkan fuqahada marka la eegayo cilmigan usuul oo iyaguna dee waa masalo calaqo weyn la leh kutubtoodii gees kalena masaladan dee xujiyadeeda iyo isagaaba sheekhu inoo soo noqlin doona waa masalo culimada iskuba khilaafeen bal marka la eego xagga ixtijaajkeediiyo keyrkeediiyo waxyaalahaasna dee masalo usuuliya inay masalada xukum la qaadanaya ayaa loo daliishanayaa ayay noqonaysaa waayo cilmiga xadiidku waxaa bal sugid la sugo waxaani ma sugan yahi mise maaha sixadii sugitaankeedii ama anfinteed buu ahaa ee jaanibkii kale waa qoladan kale axaadiidan sidan dee kutubul usuul kuwa naqaano labaaba iyagu ka dhigaan oo mursal iyo musnad bay kaba dhigaan haddaba wuxuu leeyahay iyagu taabiciinta kuma gooni yeelaan mursalkee xadiidka soo sanadkiisu xidhiidhin baa mursal ba yidhaahn oo imanka hadduu nin taabic atbaacu taabiciintii ka mid ah ama atbaacu atbaaci taabiciintii ka midi qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam yidhaah iyaga agtooda waa mursal fuqaha iyo usuuliyiinba saa daraaddeed bay labadaa noocun axaadiista ugu qaybiyeen musnad iyo mursal oo mursalku waa wax alla wixii aan sanadkiisu xidhiidhinba ama cid dambaba ay rasuulka ilaahay u tiirisayba mursal bay odhanayaan bal markaa taas baa jirtay laakiin marka dee kutubu musalax aan joogno cilmi alxadiida aan joogno anwaacdiina aan doonayno inaan kala saarno magacyadan aan kala duno mid kastaa ka kale ka soocomo mursal iyo munqadic iyo mucdal iyo mucallaq iyo waxyaalo saasoo wada cadam alitisaal ay ka dhexaysaa jira dee waxay taasi keenaysaa inaan bal istilaaxii muxadisiinta ku socnayn ee usuulnama joogne oo bal markaa mursalkii nooc gaar ah oo anwaacda aan sanadkooda xidhiidhin ah laga dhigo taas wey qultu waxaan yidhi hadalka xaakim waxaa lahaa hadalka naqlintiisa ibnu salaax baa lahaa qultudan ibnu kathiir baa leh qaala abu camrin ibn xaajib abu camr ibn lxaajib wuxuu yihi fii mukhtasarihi fii usuuli fiq abu camr ibn xaajib waa imaam macruufa horta oo cilmigan fiqiga iyo usuulka iyo cilmigan naxwada iyo sarfiga aada ugu shuruuboo imaam ahaa qarnigii lixaadna qeyb buu kaba noolaa qarnigii toddobaadna waa qarnigu dhintay kolley konton ama afartankii sanadoodii hore iyo dhowr iyo afartankii sanadoodii hore qarnigaasna waa noolaa kolley waa imaam macruufa oo kutub macruufana waa leeyahay oo majmuuca ay ka madbacaysan tahay ama naxwiya sarfi haba noqdeen ama kitaabkan uu sheegayo oo la yidhaaho mukhtasaru muntaha suul fii cilmay usuuli waljadal taas waana kitaabu kolley ibnu kathiirna aqoon weyn uu lahaayo isagaaba takhriijiyey maanta takhriijkiisna waa madbacaysan yahayoo cunwaankaa tuxfatu daalib fii takhriiji mukhtasari ibn alxaajib waa mujalad weliba si fiican u dabdisan oo si fiican loo taxqiijiyey ayaa uu leeyahay oo ibnu kathiir leeyahay oo kutubtiisa maantayna soo gaadhe madbacaysan kaba mid ah kitaabkaa weeye kolley kunyadiisa sheekha cuhmaan ibnu cumar baa la yidhaah abu camrina waa kunyadii ibnulxaajibna barhkood baa waxay yidhaahaanoo dee waa qowlkooda ay raajax yeelaane nin madax ahaa waa kurdi asalkiisu sheekha nin markaa madaxaayo ibnu markaa salaaxudiin alayuubina abtigii ahaa ayuu aabihii xaajib sida xaarisoo kale u ahaa xaajib u ahaa tiibaa deeta uu ku shoroobay oo de ibnulxaajib oo waa nin de adugu kolley ibnu salaaxudiin alayuubi oo de waa iyaguna akaraad bay isla wada ahaayeen waa kurdi bu ahaa imaamkaasba aduma dee ninka mujaahidkii ayuu xaajib u ahaa abtigii oo dee tan baa ibnulxaajibka loo yidhi bal waa nin saasoo kolley cisudiin ibnu cabdisalaam markii dee arrimihii ay dhaceen markii dambe shaam iyo ugaba soo baxay uu la baxay isaguna waa dadkii weliba sheekhana garab joogsade uba nusreeye markaa waddankaana ay kaba wada tegeen ama shaam ay kaba wada tegeen isagoo lix boqole uu ka hor dhintay cusudiin oo lix boqol iyo saddex iyo afartankii buu dhintay ninkaa weeye kitaabkan uu sheegayana waa kitaabkan ibnu salax takhriijiyey mee ibnu kathiir takhriijiyey waayo kitaab kaloo kani waa mukhtasare malaa ka roon buu leeyahy mintaasu la ydhaaho oo isna makhduudkiisa la hayo kaa ama laba madbuceeyey kaas buu waxa weeye hadalka ku yidhi marka muxuu yidhi almursalu qowl hayri saxaabiyina waa tii uu lahaa jumhuur fuqaha walusuliyiin iyagu way caam yeelaane hadalkii ibnu salaax uu kasoo naqliyey fuqahadii usuliyiintu sii xoogeynayaayo almursalu mursalku qowlu hayri saxaabiyaag wan aan saxaabi ahayn taabicigii taabic taabicigii kii ka dambeeyey hadduu yidhaaho qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam kaas baa mursal la yidhaho waana dee usuli weeye ninkani faqiih ah oo bal markaa dee waana tii uu jumhuur fuqaha walusuliyiin kuba tegeen marka wuxu uhi sheekhu raximah اllahu tacaala hada kani ma yatacalaqu waxa ku tacaluqaya wey ujeedadu waa tacriif bitasawurihi suureyntiisa cinda muxadiiin ujeedadu waa tacriifkiisa ee beliye mursal muxuu yahay waxaa ku tacaluqaya taa inoo soo horeysay wayaan waa tasawurkii guud ee xaqiiqada mursalka iyo mursal muxuu yahay inoo yar muujinaysay ifinaysay ama xagga xujadiisa waa kan waama kownu haashihiisa mursalka xujata fi diin xagga diinta uu xujo yahay oo kitaab dee markaa uu yahay mid la xujaysanayo oo macnaa ujeedadu dee xadiidkii musnadkaas markaa cilo kale aan lahayn waa taa aan soo ogaa dee waa xadiid xujo ah waa kaa dee adiladii sharciga kaa mid a ee xadiidka hadduu mursal yahay saxaabigiiba aanu joogin cilo kale aanu lahayn hadduu cilo kale leeyahay oo ama shuduud ama wax kale uu leeyahay ama mukhaalafo oo axaadiid kala khilaafay ay jirto umuuraha waa laga tegayaa ee marka wax ciloo kaloo looga tagaanay jirine ciladiisu ay tahay irsaalkan sanadkiisu aanu jaanibkaa kaba xidhiidhin wax kalena ma laha wixii kale waa caadi rijaashiisu waa rijaasha hiqaadka sanadku intiisi kale waa xidhiidhsan yahay cilo kale oo looga tegaa ma jirto wuxuu caaridayo hadhow laga raajax yeelaa ma jirto marka sidaasoo kale ah isagii mursalkaas baan haynaa cilo waxaan u haynaa waa irsaalkan ma daliil ma xuja mise maaha tii masalada kolley ku yar dheeraan casharkana kolley saaka in la yar ogaado waa kii kitaabka inaga yar joogsadun baa ujeedadu ahayd ma wada dhammayne laakiin waa inoo ishaaraya waa inoo ishaaraya meesha asalka u ah haddaba wuxuu leeyahy wamaa kownuhu xujatan fi diin fadalika yatacalaqu bicilmi usul culumtu way kala leeyihin waxbay kala leeyihin ee waxyaala ay ku kulmayaanna uu jiraa jaanibkaa ka hadalkiisa baxsantiisa iyo bal taasi wuxuu ku tacaluqayaa bule cilm usul waa usul fiqi masaleah maha masale musalax taas masale iyada usul weeye oo bal markaa usul fiqi buu kuba tacaluqaya waqad ashbacnaa waan dherginay buu leeyahy alkalaama hadalka laga hadlayo calaa dalik macnaa fi dalika arrinkaa ashbaca wuxuu uga wadaa inuu aada uga hadlay aada u dabagalay oo masalada hadalkii uu ku badiyayba ashbacna alkalaama fi dalika fi kitaabina kitaabkeena almuqadimaat ibnu kathiir baa le waa kitaabkeena muqaamo kitaabkayga dee muqadimaat la idhaaho ayaan masalada aada ugaga hadlay horta kitaabkan muqadimaat idna lama hayo bal raadkiisana lama hayo sanfirayo waayo dee bal imaamkan khaasatan kutubtan dee muxaqaqa kutubtiisa kala mid a waxay yar tatabucaan khaasatan tuxfatu daalib taxqiiqiisa oo kale waayo bidaaye taxqiiqiisa wax weyn oo kutubtiisa waxoogaa unbay sheegeen imay wada sheegina kutubtiisa waxa ka madbuuca oo dee kolley tobaneeye kaba badan oo xataa intii halkaa la qoray dabadeed wax la madbaceeyey iyo waxyaalahan la haye maanta ee makhduudaadka oo iyaguna dee dhowr iyo toban gaadhaya kutub iyada uu isagu sheegay kutubtiisa kuba sheegay oo iyadana aan imika xataa lahayn oo muqadimaadkan buu kuba soo daro laakiin waa musalax buu yihi dee daahirkiisuna inuu kitaab usula yahayna waa suurtagal